waa warkii idaacadda star f m Tumekuja pamoja na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, tumeongea kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba tunataka kuunganisha Kenya iwe taifa moja.
Star FM News.
Nimefurahi sana kusikia Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wamekutana na wakazungumza. Kuzungumza kwao itatuletea sisi wenye biashara mafanikio makubwa sana.
Waa warkii idaacadda Star FM.
Kama unaweza kunisaidia unisaidie pali pa kuenda leo.
Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni, na usifikiri hatuzijui, kwani hazitujui tumeishi wapi.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah dowladda dalka oo isniinta soo socota shaacisa inay tahay maalin fasax qaran ah qalab caafimaad oo loogu deeqay dhakhaatiirta mombaasa weerar ka dhacay deegaanka jannaal iyo khasaare ka dhashay iyo abiy axmed oo maanta magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo arbaca taarikhduun ay ku beegan tahay lixda bisha tobanaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran dowladda ayaa ku dhawaaqday isniintaa soo socota oo aynu taariikhdu ku beegan tahay kow iyo tobanka bishan oktoobar labada kun kow iyo labaatanka inay tahay maalin fasax ah arrintan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka doctor fred batyangi wasiir batyangi ayaa sheegay in maalintaasi kenya laga xusi doono maalinta utamaduni day maalintan ayaa ku beegman tahay axadda soo socota ay taariikhdu tahay tobanka oktoobar balse kenyaanka ayaa shaqooyinka ka nasanaya isniintaasi maalintaasi loogu dabaaldego waa markii ugu horreysa oo kenya laga xuso tamaduni day dor matyanga ayaana ku tilmaamay in maalintaasi ay kenyaanka u heli doonaan fursad ay ugu dabaaldegaan kor u qaadidda midnimada wadajirka qaranka iyo horumarka dhaqaale ee dalka abaarta ayaa aada u saameysay dadka xoolodhaqatada ah waxayna si gaara u taabatay dadka dhaqdaalooda siduu sharaxaya axmed xasan oo ah guddoomiyaha guddiga suuqgeynta xoolaha nool ee leenta gaarisa
abaar badan oo dadka xoolodhaqatada aad iyo aad u saameysay runtii qayli badan baa nagu soo dhacaysaa qaylida oo ah xoolaha marka hore way iska nuglaadeen laakiin hadda way dhiman hayaan aad bay u dhiman hayaan marka xoolaha waxaa u daran runtii dhinacan oo midigta ah xaggan halluuqo galmo gaalla runtii xoolihii oo marka hore isku dayeen in oo xuduudka intay goyaan xaggan soomaaliya inay kusoo barbaxaan runtii dadka qaar oo li magac dhabay runtii dad oo mid iyo laba iyo saddex ahayn dadka abaarta aad bay u saamaysay xoolo badan ayaa ka dhammaadeen marka runtii abaarta dadka way saamaysay xoolaha way dhiman hayaan ari iyo loba ha u darnaadaane dadkii baa khatar ku jira wax kaalmo oo ay helayiin ama kownta ama dowladdana ma jiro mar kasta waan hadalnaa waan sheegnaa mar haddii aa wixii sheegaysa laga hoos qaadaynin dhibkeeda ay leedahay waxaa moodaa koontada inay ka dhiga xihan tahay abaarta iyo dhibka hadda jiro abaartan mid oo ma aragtay la qarin kara ma aha ama warbixin u baahan marka runtii wax la yaab e baa jira abaarta saamaynka u badan looda waay looda waay saad og tahay dadka wuu kala yahay dhinacan bidaxda ah jidkan oo kismaayo rood la yidhaaho wixii oo midigka ee inta badan xoolaha ay ku dhaqdaan lo waay nugul waay geel hadda mar dhow oo looda laga awdo wuu iska jiraa laakiin midigta runtii waxaa weeyaan waxa lagu dhaqdo waa lo marka loodii abaarta way saamaysay way dhammaan haysaa waa nin ay ka dhammaatay ayna kasii dhammaan hayso iyo nin wareersan oo asagana ma aragtay loodii ay dhammaan hayso oo hadda magaciisa hebel iyo hebel aanan dhihi karin marka runtii dadka aad iyo aaday u mashquuleen aad iyo aad bay u rafaadeen waa nin sac qaadahayo iyo nin booyad la sii ordahayo iyo nin aana wuxuu kuu sheegiba aana jirin
hay-addu fadhigeedu yahay magaalada ta nairobi ayaa agab caafimaad geysay ismaamulka mombaasa ee gobolka xeebta dalka si ay dhakhaatiirta uga gaashaantaan cudurka ay la tacaalayaan ee covid nteen maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo dhammaystiran mombaasa inooga soo diray iyadoo ay dunida idil ay u midoobday ka hortegidda faafidda caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa waxaa inta badan lagu dadaalaa haatan sidii loo yareyn lahaa faafidda iyo waxyaabaha keenay cudurkan faafo dhakhaatiirta ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa saameynta uu ku yeesho goobaha ay ka howlgalaan ee caafimaadka magaaladani mambaasa ayaa isbitaal deegameedka lagu magacaabo judha waxaa lasoo gaarsiiyey agab caafimaad oo loogu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala oo ah goob lagu baxnaaniyo dadka uu cudurkan uu soo rito ay helaan qalab ay ka gaashaantaan faafidda cudurkani wasiirka caafimaadka ee ismaamul goboleedka mombaasa godfrey nato ayaa waxauu ka guddoomay hay-adda lagu magacaabo corolena for kibra oo loo soo gaabiyo c f k qalab caafimaad oo ay ku kacday lacag gaarisa saddex milyan iyo bar kuwaasi oo loogu talagalay in dhakhaatiirta isbitaalkan ka howlgala ay kaga gaashaantaan faafidda caabuqa covid sagaal iyo toban munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qalabkan caafimaad ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka mombaasa agaasimaha guud ee hay-addan c f k henry omala ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay tilaabo bilow ah islamarkaana ay ilaa sideed ismaamul goboleed oo dalka ka tirsan ay ku gaarsiinayaan qalabkan mid la mid a annagu aada iyo aad baan ugu faraxsannahay xilligan maadaama aanu la wadaagayno ismaamul goboleedka mombaasa iyo waxda hoose ee ismaamul goboleedka oo halkan jooga annaguna qaybinayna qalabkan ka hortegidda caabuqa covid sagaal iyo toban inta karaankeenna aada iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waadna ku mahadsantihiin dhammaan howlwadeenada caafimaadka kuwani oo si hagar la-aan ah howlahooda shaqo u qabtay xilligan adag si ay u xaqiijiyaan dhammaanteen inaannu bad qabno si aan u gudano howlaheena shaqo ee maalinlaha wasiirka caafimaadka ismaamul goboleedka mombaasa nato ayaa waxa uu isna sheegay inay haatan ay ku dadaalayaan sidii loo badin lahaa tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban oo uu sheegay inay haatan maalmihii ugu dambeysay ay si weyn ay kor ugu qaadeen dadka lagu tallaalayo tallaalkani tallaabooyinka dheeraadka aanu qaadanay si aanu u badinno tallaalka waxa uu yahay in aanu qeybaha kala gedisan aanu bulshada ka qeyb gelinno iyaduna arrintan ay kor usii qaaday meelaha aanu gaarsiinayno tallaalka tusaale ahaan asbuuci aanu kasoo gudbinay dhab ahaantii waanu ballaarinay howlaheena waxaana la socotaan inaanu qeybo ka mida sida majeengo kale aanu gaarsiinay tallaalkan asbuucan sidoo kale waxaanu tegi doonaa meelo kaleoo dheeraada Uh, you must be aware that we had one in, in, in, in Majengo. Uh, this week, I think we are rolling them to another place. magaalada nombaasa ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha uu saameynta xoogan uu ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban iyadoona sanadkii aana kasoo gudubnay xaafado ka mid a magaalada nombaasa la saaray go-doominaya xayiraad dheeraada maadaama uu si dheer uu cudurkan ugu faafayey magaaladani mombaasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xeebeeda mombaasa aad buu mahadsan yahay bootaan hogaamiye xisbiga o d m raila odinga ayaa sheegay inaysan wax dhib a ahayn in lacago lagu kaydsado akoontiyada waddamada kale mar haddii uunan dhaqaalahaasi ahayn kuwa la lunsaday ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa difaacay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo qoyskiisa kuwaasoo la sheegay inay balaayin shilin ugu kaydsan tahay akoontiyo dibadda ku yaala iyadoo loo marayo toban iyo saddex shirkadood raila odinga ayaa ku baaqay in la dejiyo xiisadda la xiriirta arrinkan isagoo xuseen madaxweynaha uu caddeeyey inuu eedeynta taabanaysa qoyskiisu si faahfaahsan uga hadli doono marka uu ka soo laabto safarkiisa maraykanka
Sioni kama kuna shida kuwa na account katika nchi ya kigeni, ijapokuwa ikiwa kama ilikuwa imekuwa ni ya fi- fisadi, ijulikane wewe ulifungua hiyo account lini, ni kwa sababu gani, pesa ambayo imeingia huku ilitoka wapi. Kwa hivyo mimi nina hakika kweli itatoka. Uhuru tayari amesema amefurahi ya kwamba yale yametolewa, na yeye akirudi ataongea zaidi, ataeleza Wakenya yale ukweli ambayo iko juu ya hiyo na mi nataka kila Mkenya ambaye ako na mambo kama haya ajitokeze, ajitokeze. Naona wengine wanalindwa na mahakama hapa, pesa wameweka huko nje na hiyo pesa ime, imekoma huko.
dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka uu sheegay inuu soo dhoweynayaa waraaqada baaritaanada ee loo yaqaano bandhoora ee shaaca looga qaaday hantida qarsoon ee lagu keysada kowntiyada waddamada kale dhanka kale madaxa xisbiga oo dhiyam ayaa shaaca ka qaaday inuusan akowntiyo ku lahayn meel ka baxsan dalka waxa uu xusay in hantida uu haysto ay dhammaan taalo kenya
Mimi najua nimekuwa kwa serikali na, na nimekuwa kuna inaitwa temptations mingi sana. Wafanya biashara wanakuja kwako, wanakuambia ukifanya hii na hii utapata hii, tutawekewe hii huko na, na, na mimi nimekataa. Hiyo ni shetani, kama yule shetani alikuwa anajaribu Yesu. Ye- Yesu akamwambia enda mbali shetani. Ha, mimi sina chochote, mimi niko, mimi niko hapa Kenya tu.
dhanka kale madaxa xisbiga odm raila odinga ayaa walaaca ka muujiyey inay sare u kaceen falalka xisdoomarinta ee lagu lunsado kheyraadka dadweynaha waxa uu sheegay in dowladda dhexe laga doonayay inay xoojiso dagaalka ay kula jirto musuqa xilli uu waraysi gaara siiyey idaacadda jimgahy f m ayuu ra-iisul wasaarihii dalka xusay in qaar ka mid a siyaasiyiinta dadweynaha siinaya lacago siduu hadalka u dhigay lagu helay qaab aan habboonayn si loo doorto sanadka labada kun labaiyo labaatanka
Ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Walirudisha hii mambo ya rambi Wakati tulikuwa na Kibaki tulipiga marufuku rambi Manake rambi ni msingi ya ufisadi. Mtu anakuja pale, anaenda pale, anaenda yeye ni mwembamba kama shindano. Baada ya mwaka mmoja, miaka mbili, amefura kama kupe, inua hata helikopta. Sasa anakuja naye ameenda amekuja basi ya shule eh, pande hii lingine grupu ya kina mama pesa pande hii kila mahali briefcases hakuna mtu nauliza huyu mtu hii pesa anatoa wapi
sidoo kale waxaa uu walaaca ka muujiyey deymaha shisheeye uu qaadanaya maamulka jubilee raila ayaa carabka ku adkeeyey in xilligii dowladda awood qaybsiga aan kenya lagu lahayn amaha lacageed oo aada u sarreysa marka loo barbardhigo siday hadda xaaladu tahay
hii serikali ya Jubilee, shida ambayo imekuwa nayo ni shida ya ku- kukopa pesa kutoka nje kwa gharama ya juu. Hiyo ndio kitu ambayo sisi na Kibaki hatukufanya, na hiyo yote imefanywa katika kipindi ya kwanza ya, ya Jubilee 2013 mpaka 2017. Yale ambayo mnalipa sasa ilifanyika katika hiyo kipindi. Sisi tuliwacha kama deni ilikuwa chini, ilikuwa ni trilioni uh, moja na laki tisa hivi. Sasa imefika zaidi ya trilioni saba na kitu inaelekea nane.
madaxa odm ayaa dhanka kale beeniyey inuu yahay musharax doonaya inuu tartamo isagoo matalaya madaxweynaha hadda talada haya uhuru kenyatta waxa uu hoosta ka xariiqay in mr kenyatta uunan weli ku waragelin inuu si gaar ah u taageeraya balse haddii uu garab siinaya uu taasi soo dhoweynaya mr odinga ayaa xusay inuunan cidna uga baahnayn inay ku hogaamiso ololihiisa siyaasadeed ee uu taageerada uga raadsanaya codbixiyaasha maadaama uu karti uu leeyahay inuu sharaxo waxyaabihii u hirgelay iyo qorshihiisa horumarineed ee mustaqbalka iyadoo shalay la xusay maalinta macallimiinta waxaa idaacadda saara waraysi gaara siiyey mid ka mida macallimiintii ugu wanaagsaneed sida warbixinta noogu eegayo yuusuf gaas
iyada oo maalinnimadii shalay ahayd laga xusay dunida oo dhan maalinka macalinka adduunka ayaa macalin ayuub maxamuud cabdi oogle oo labadii kun iyo lix iyo tobankii ka mid noqday tobanka macalin ee ugu wanaagsan dunida oo marti ku ahaa barnaamijka hogaanka ee ka baxay idaacadda star f m waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxbarashada iyo qiimaha ay markaasi u leedahay bulshada ugu horeyn waxa uu ka hadlay muhiimadda uu macalinku u leeyahay bulshada qaybaheeda kala duduwan qaramada midoobey sanad walba taariikhda markay tahay shanta oktoobar oo sanad walba maalinka macalinka adduun weynaha oo maaragta la xusaayo kaalinta weyn uu macalinka ka leeyahay maaragta bulshada midda ugu yarna waxaawaa in macalinka maaragta la karaameeyo marka wax yar waxaan rabay inaan ka hadlo maaragta horta macalinka muxuu yahay macalinka horta waa soo saaraha aqoonta bulshada macalinka waa indhaha iyo maaragta lafdhabarka bulshada ubadkeenna maaragta waxbarasho ma helayaan hadduusan ahayn macalinka ahayn ummad kastaana waxaa hormarisa maaragta macalimiinteeda dadka badanaa waxay u malayaan macalinka inuu just fasalka galo iska baro laakiin howlo badan oo maaragta waxbaritaan kalex ku ekeen uu macalinka qabtaa jiraan macalinka baraha kalex maaha macalinka waa waxay dhahayn waa waa la taliye kansala waay macalinka waa waaniye macalinka waa waalid beriya hore waxaad u malaynaysaa inaan dhehayna macalinka waa waalid labaad laakiin beryahan dambe waxaad arkaysaa macalinka waana waalid koobaad waana waalidka labaad macalinka markaan soo koobo waxaa waaye ruux u huraayo maaragta wakhtigiisa hurdadiisa mar qaar hataa jeebkiisa bulshada ayuu dhanka kale ku booriyey in ay dhiirigeliyaan macalimiinta maadaama ay door muhiima markaasi ugu fadhiyaan bulshada macalinka wuxuu mudan yahay in la qadariyo la ixtiraamo la dhiirigeliyo la taageero oo jawi wanaagsanoo ku shaqeeyo la siiyo wadamada qaar markaa fiiriso sida wadamada sida norway germany switzerland japan china wadamada horumaray kood ugu fiican ay macalin ka dhigtaan ninka ugu maaragta waxbarasho wanaagsan kaasaa macalin u ah hataa markaa ruux inuu xildhibaan noqdo wuxuu ka jecel yahy inuu macalin noqdo macalinkana waxaa waaye waa ruux ugu mishaar badan waagii hore macalinka waxaa waaye markii uu bulshada hataa markay maaragta waxyaalo caqabado la kulmaan macalinkaa la raadin jiray maaragta ninkan jiefka iyo maaragta maaragta odayaasha markii maarata marin waa yar dhaco macalinkaa la raadin jira oo maaragta tala loogu tegi jiray macalinka haddii uu xoogaa maara maaragta mashaakil mase dhib maarata soo wadaago macalinka waa loo gurman jiro oo waxbaa lala qaban jiray macalinka marka ixtiraam weyn ayuu bulshada ku lahaa waxa uu dhanka kale ka hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka waqooyi bari ee dalka oo uu sheegay inay ugu weyn tahay macalimiin darro annaga haddaan nahay ree waqooyi bari waxaa u malaynaysaa weli macalinka inuu nagu yaryahay mar walba waa macalin ubaan tuugsanaa laakiin waxaan qabaa inaan maaragta ka baxno dhibkaasayto oo dhallinyartii ay noqdaan dad oo macalinimo u tababarano macalinimadi baahideeda ma aan ka baxno waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixiyey manhajka cusub ee dhowaan la soo saaray oo uu sheegay in wakhti loo baahan yahay si loola qabsado markaasi manhajkan cusub maaragta wax oo maaragta dhib ma qabo waa laga yaabaa inay arqalado yar iska jirjiraan laakiin waa un la baran doonaa oo laakiin waa faa'iidadiisa ka badan maaragta waxay dadka ka sheegayan faa'iidada uu leeyahay ka badan ta macalimiinta way jirtaa oo kulligood maaragta looma tababarin laakiin barnaamijyo badan oo maaragta calinka loogu talagalay maadaama hadda uu class four marahayo way jiraan marka meesha hadda aan gaarnana waxaa umalaynaa meel hadda laga soo noqon kara ma qarash badan oo xagga maaragta gudaha iyo dibaddaba manhajka waa galay manhajka hore hataa eight four four markuu bilaabanaya sidan oo kalea looga buuqay marka waxaan qabaa inay maaragta weli manhajkii uu bilaaw yahay oo weli maaragta law secondary hadda loo diyaarinahayo faa'iidada uu leeyahay maaragta uu ka badan yahay yuusuf gaas star f m nairobi
aad buu mahadsan yahay yuusuf gaas wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta diiwaangelisay kiisas dhan boqol iyo soddon kadib markii baritaano lagu sameeyey dhacaan dhan afar kun sideed boqol lixdan iyo sagaal celcelisaan hereerka covid nneteen ee dalka waxay marayaan laba dhibic toddoba iyo boqolkiiba waxaana ka bogsatay laba boqol labaatan iyo laba waxaana u dhimatay labaatan iyo shan ruuxa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen islamarkaasina ay khasaaro xooggan gaarsiiyeen war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadu ay dagaalka ku dileen laba ka mid al-shabaabku weerarka soo qaaday sidoo kale hub fara badan oo qoryaha i k fortsebanka uu ka mid yahay ay ka furteen walow dhankooda al-shabaab aysan ka hadlin weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee deegaanka janaale ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ciidamada dowladda oo kaashanaya maamulka deegaanka ay howlgallo ka sameeyeen tuulooyin u dhow deegaanka ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa maanta magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada iyadoo baarlamaanka la horgeeyay ayna ansixiyeen saddex xubnood oo ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku soo baxay liiska golaha wasiirada cusub abraham biley oo madax ka ahaa maamulka ku-meel gaarka tigrey oo ay dowladdu samaysay ka hor intii aanay xoogaga kacdoonka dib u qabsan gobolka ayaa hadda loo magacaabay wasiirka gaashaandhiga abiy axmed ayaa laba maalmood ka hor waxaa loo dhaariyey in shanta sannadood ee soo socota uu hogaamiye dalkaasi kadib markii uu xisbigiisa ku guulaystay doorashadii muranka badan oo ka dhashay dalkaasi ka dhacday bisha juun ee sannadkan dable hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay ilaa saddex qof ku toogteen gobolka indiya maamushay kashmiir ciidamada ammaanka oo falkan iyo khasaaraha ka dhashay warbaahinta u xaqiijiyey ayaa ku eedeeyey falaago diidan maamulka dowladda hindiya ee kashmiir weerarka hore ayaa looga takhallusay nin caan oo iibiya farmashi laguna magacaabi jiray maqaan lal abindro waxayna toogashadaasi ka dhacday magaalada sringar qofka labaad oo ay dablaydu disha ayaa hareeraha waddada cunto ku iibinayay halka midka saddexaad uu ahaa tagsiile bayaanka booliiska ka soo baxa ayaa tilmaamaya in dilalkaasi ay yihiin kuwa argagixiso waxaana hadda socdaa baaritaano la xiriirta ma jirto cid ilaa ay hadda sheegatay mas-uuliyadda falalka lagu dilay saddexda qof ee gobolka kashmiir haddaan eegana dhanka ciyaaraha caawa kulan xiiso badan ee u efa nation leaga ayaa la dheli doonaa waxaana wada ballansan xulalka qaranka itaaliya sidoo kale xulka qaranka sbanishka garsooraha caawa grasif garoonka ciyaartana waa stadio guisebe meeza ee sansiro dhankaasi milan ayaa caawa lagu ciyaari doonaa play offka u efa nation leaga haatanna waxaa kusoo dhowaataan fariinta covid nteen ee maanta waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka covid nteen iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari intaasina waxaynu gadhan warkii caawa kala socotayna idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w star f m c o k e warka waxaa idin soo saaro idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin habeen wanaagsan